madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaaw xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar ayaa kulan la qaatay waxgaradka dhallinyarada iyo haweenka degmada muqokori ee gobolka hiiraan kulanka ayaa looga hadlayay mashaariicda laga hirgeliyey degmada muqokori iyo sidii loo dabooli lahaa baahiyaha kale ee ka jira degmada iyo deegaanada hoos yimaada qaar ka mid ah waxgaradka iyo dhallinyarada ka qayb galay kulankan ayaa su-aalo ka weydiiyey madaxweynaha hirshabeelle waxyaabaha uga qorsheysan horumarinta dhinacyada waxbarashada xirfadaha dhallinyarada caafimaadka iyo biyaha maadaama dadkan ay yihiin dad waxbarashada qaar ka weynaaday ay degmada ay joogaan iyo deegaanada ka imaanayaan dugsiga farsamada gacanta maxaa in ka qorshaysan bar ama baraa la sameeyey oo afar sano ardayda lagu soo dhisaa dad ka sii weynaa joogo marka dugsiga farsamada gacanta qorshihiina maamuleed ma inku jirtaa waa su-aal meesha taal su-aasha labaad ee degmooyinka ama deegaanada hirshabeelle meelaha qaar magaalooyinka markaa tagna waxaa ku aragnaa barnaamijka quudinta waxayna ka mid tahay barnaamijka waxbarashada lagu soo kabayo ardayda iskuullada lagu keeno qofka hadduu baadi-er ku ilaalinayo magaaladana koombo badana ilmama ugu gadi karo marka waxaa jira dad deegaano loo degnayn barnaamijka quudinta wasaaraddaada waxbarashada iyo adigii madaxweynaha ah iyo madaxweyne ku-xigeenka maxaa qorshe in ka yaallo
mudana madaxweyne magaceygu waa maxamed xuseen axmed hal su-aal oo dadka reer muqukuri aad u guguuxaysay ayaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aashaasuna waxay tahay wax itus ah oo itaabsi ah ayaad isbitaalkeeda degmada muqukuri kusoo aragtay ayadoonan shilin cid kaleeta aysan ku darsanin ee reer muqukuri intaas geeya beejana fagaaraa laysaga gooyaaha layidhi marka madaxweyne waxaan kaa rabnaa contributionka aada degmada muqukuri aada isbitaalkeeda ugu dartay ama ku deeqday inaad maanta reer muqukurina su-aashaas waa wada qabaanay inaad meeshaan ka sheegtid kaa rabnaa mudana madaxweyne muqukuri waa degmo aada u ballaaran ayadu kortay kabacday na ay hoos yimaadaan ugu yaraan lixdan iyo shan tuulo tuulooyinkaas oo macnaha ayagoo naftigoodu deegaamo ku xeeran ah waxaa ka shaqeeya degmada naftigeeda hal ceel oo keligiis ah hal ceel ayaa ka shaqeeya afar tuulo oo hoos timaadana afar matoor bay leedahay inta kaleento waa biyalaay waxaana laga adeegtaa muxuu ahay baraago markii ilaahay daruur keenana waxgalaan marka kaleentana ay biyuhu seegaan markay go-aanna waxaa u maaragta u ah ceel waxaa u ah muqokori santarka ugu weyn ay tuulooyinku biyaha ka qaataan waa muqokori asiga naftigiisana waxaan ognahay in deegaanka keligiis uusan ku filnayn oo mararka dhank uu kala kulmo caqabad haddii uu ceelku hallaabo ama uu waxsi noqdaanna gediba magaaladu ay fadhiisanayso mudana madaxweyne ma is leedahay dhul baaxadiisu intaas dhan tahay hal ceel wuu ku filan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaaw xuseen ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go-an tahay in la daadijiyo dowladnimada isagoo ballanqaaday in wax badan laga qaban doono baahiyaha ka jira degmada isagoo sidoo kale sheegay in maamulkiisu uu lacag dhan labaatan kun oo doolar ugu deeqay dhismaha isbitaalka degmada waa naga go-an tahay bulshada dalku waa federaale in loo daadejiyo dowladnimada hoos hadday maamul tahay iyo hadday adeeg bulsho tahayba waa loo daadejinaa tuulo kastana waxay rabto oy xaq u leedaha waa helaysaa laakiin waxaan nagu yaray wakhtiga waxaan ka aadnay degmadii ayaan toos u abbaarnay si loo helo aas-aaskii degmada hadday tahay xafiismankii maamulku ku shaqay lahay hadday isgoolkan aan dhex fadhino tahay hadday saldhig tahay hadday maxkamad tahay waxaan go'aansannay inaan kowbal baahida degmada iyo magaalada meesha u weyn in la abbaaro laakiin intaaad noo sheegteen annaguna waa ognahay qorshaana waa noogu jiraan tuulo kastana in biyo laga helo oo noloshii adeega bulshada guud ahaan laga helaan rabnaa iyadan haddii ilahay raalli ka noqdo waa ku jirnaa qorshayna noogu jirta haddii ilaha yihahdo idinkoo og hirshabeelle dhaqaalaheeda iyo siday tahay lacagtaas lacag labaatan kun aan ku diraynaa oo lagu kaalmaysto haddii ilahay raalli ka noqdo runtii waana bogaadinayaa dadaalka ummadda ku nool degmadan dal iyo dibadadka ku abtirsada degmada muqokuri isbitaalkaas gacanta ay ka geysteen waa ku ammaana cid kastana waxay ka geysatay ilaahay ka abaalmariyo aad iyo aad aad u mahadsantihiin insha allah cisbitaalka hadday qalab tahay iyo hadday daawo tahay iyo wax walboo loo baahan yana wasaaradda amaran siin haddana waa siinayna wasiil isbitaalkaas waxaan rabnaa inuu noqdo isbitaal degmada kaliya maahan degmooyinka ku hareeraysan oo dhan laga soo aado way dadaalaan dhismihiisu aad u qurxan yahay qalabayntiisa iyo daawadiisa iyo shaqaalihiisa wasaaraddan si gooniya u farayaa inay arrintaas iyadu qaadato insha allah dadka deeqda geliyey ee dadaalan waa u mahad celinaynaa insha allah intaasna ha nagala kaashado aad aad u mahadsantihin madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo maalmihii dambe safar ku marayey qaybo ka mid ah gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa xarigga ka jaray mashaariici badan oo laga hirgeliyey degmooyinka iyo deegaanada labada gobol